waxaan u sheegahay dadka soomaaliyeed in meel walba hooyo soomaaliyeed iyo carruur soomaaliyeed iyo aabbo soomaaliyeed iyo walaalkaa soomaali ah ama walaashaa ay ku dhibaataysan tahay damiirkeenna waa inaan la tashanaa waa inaan isku dayannaa inaan dadka soomaaliyeed u soo gurmanaa intii eh, aan idinla hadlay oo aan ra-isul wasaaraha noqday kadib waxaa la aruuriyey in ka badan saddex milyan oo dollar lacagtaas waxaa loo isticmaalay in la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan iyadoo ay mas-uuliyaddooda leeyihiin culummada soomaaliyeed iyo dad badan oo oo lagu kalsoon yahay oo aamin ah dadka soomaaliyeed oo dhan way isku yimaadeen waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed inaan u sheego mucaawanad dibadda laga keeno cid caawin mayso caawinaadda ugu wanaagsan oo annagu aan xor u nahay ummadda soomaaliyeedna weligood aan ilaabayn waa mid ay ummadda soomaaliyeed isu gurmadaan in wax laga qabto amniga in wax laga qabto dhaqaalaha in wax laga qabto musuqmaasuqa waxaa ka horeeya in dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan loo gurmado gurmadkan aan u gurmanayno dadka soomaaliyeed iyo isu imaatinka aan isu imaanayno iyada lafteedu waxay wax ka taraysaa in wax laga qabto amniga iyo waxyaabaha kale